waad mahadsantahay haarun wa dariiq waa dheeraa labada bangi wakti fog bay soo dalbadeen ka hor inay wadanka ka shaqeeyaan waxaa sidaad og tahay dee hore wadanku uma lahayn bangiyo ajnabi ah oo ka shaqeeya marka dee waa waxay ugu horeeye la sameeyey wuxuu ahaa in loo sameeyo shuruucdii lagu maamuli lahaa ama xeerarkii shuruucdaan dhihina waxaan loo yaqaano license framework oo ah xeerkii maamulayay inuu bankiga dhexe u diyaariyo kadib waktigaa kadibna dee wixii shuruudaa in markaa la yidhaaha soo buuxiya oo ay wakti dheer qaadatay runtii waxaa iyaduna jirtay in xayiraad la saaray in wax laysana la bixiyo waktiga ay soo dalbadeen in yar kadib oo taa lafteedu dib bay u dhigtay boardka ama ama maamulka sare ee bankiga ayaa xayiraadda hakiyey inay dhammaan waxa la wixii licen wa iyagoo qura maaha cid walba maadaama ay saddex iyo toban bangi oo kale licen la siiyey bal in iyagu dhismaan oo badankoodu ahaa kuwa dee curdan ahoo u baahan inay wakti la siiyo lana tabantaabiyo si ay u kobcaan u dambayntii hadduun baa lasoo gaadhay waktigii iyaguna shuruudihii ay soo dhameeyeen labada bangi oo kale ah bangiga la yidhaaho mister bank oo laga leeyahay wadanka masar iyo siraad bank siraad catalin bank oo laga leeyahay wadanka turkiga u dambayntiina shalay ayuu ahaa qaraarkii maamulka sare ee bankiga dhexe ay go-aamiyeen guddiga guddiga maamulka sare in ay labadaa bangi oo dhammaan shuruuduhu buuxiyey dalkuna u baahan yahay in la siiyo ruqsadda ama shatiga inay dalka ka shaqayn karaan iyagu sidee bay doonayaan inay u ganacsadaan sidoo kale liisanka la siiyey wakti miyuu leeyahy sida ay u doonayaan inay ganacsadaan haddaan ku hormaro dee waa bangiyo waaweyn oo jira oo caalamiya haddanba shaqeeya marka waxay doonayaan inay ka samaystaan laan waxaan branchka loo yaqaano muqdisho dabeedna ay bixiyaan adeeg bangi oo weliba kuwan shirkadaha ah ganacsiga waxaan loo yaqaano afka ingiriisiga corporate banking marka wa waa kaa adeega ay ay bixin doonaan waktigiisuna licenka bankiga dhexe bixiyo inta badan waa dee marka la bixiyo sanad walba dib baa loo loo eegaa in shuruudihii lagu bixiyey ay banuugtu ilaalinayso marka kuwa iminka jira ee soomaaliga ahba iyo iyagaba sanad walba waxaa la sameeyaa relicensing waxa la yidhaaha oo markaa fursad ah dib loogu eego wax waliba in sidii loogu talagalay u socdaan taa waxa dheer dee iyadoo korjoogtayntii kale ay barbar socoto oo iyadoo aan sanad dhan sugina dee wakti joogtaa la siiyo marka licenku muddadiisu dee muddo kale ma lehe waa sanadkii walba marbaa dib loo eegaa laakiin waa wakti dheer markay baananka licen qaataan waxaa lagu talagelayaa inay yihiin banuug wakti dheer shaqaynaya waaya shuruudaha aad ku xirteen maxay yihiin sidoo kale macaamilka dhex maraya bankiyadan shisheeye iyo kuwa gudaha sidee buu noqonaya shuruuduhu waa kuwa lagu xidho bunuugta dee waa waa shuruudaha waa ad adag yihiin sidaad og tahay arunow bankigu waa ka duwan yahay ganacsiyada kale waa waa ganacsi aad si aada oo dheeraada loo kor joogteeyo maadaama hanti ummadeed lagu aaminayo ay dadku lacagtooda dhiganayaan ama la siinayo ruksada ay dadka lacagtooda ku maamulaan maalgelinna ku sameeyaan marka shuruudu waa waawen yihiin waxaa ka mida dee in raasamaal malaayiinaba shuruudu waa inay leeyihiin waxa u ah inay leeyihiin hab ismaamul ama waxaan la yidhaaho structureka ama ama qaabka bangiyada loo maamulo adag oo xirf dadkii lahaa xirfadaha bankiga oo weliba maamulka sare iyo iyo cidda hagaysa iyo qalabkii iyo inay ilaalin karaan xeerarka iyo xeer nidaamiyayaasha lagu maamulo bangiyada marka waa shuruuduhu waa kuwaas dee bangiyada adduunka badankooda lagu xidho waanay ka adag yihiin wax kasta oo ganacsi ada sababta ay wakti dheer u qaadato in lasoo dhammaystiro waxaa ka mid a shuruudaha oo kale in dee adeega ay bixinayaan dalka anfacayo inay adeegyada ka mamnuuca aanay gelin oo aana howlo bangi ahayn waa badan yihiin shuruuduhu waa garta marka dadka soomaalida isticmaali doona bankiyadan maxaa ballanqaada ama ilaalin ah ee ay dowladda u samaynaysaa maadaama ay dee adduun dhan dhaqaalo fara badan lacago fara badan ay u badan tahay inay marsadaan bankiyadan
horta iyagu shaksiyaad badana bangiyadeena ku filan oo adeeg bangiyo ku filan waa leenahay adeegan shaksiyaadka laakiin shirkadaha waaweyn iyo cid kasta oo adeegooda isticmaalaysa bangiyadan waxay dee waxay ku calool samaanayaan licenka waxaa loo siiyey waa kalsooni lagu qabo in lagu aamini karo hantida dadka waxay leeyihin raasamaal aada u badan waxaa jira security deposit ama ama lacag damaanada oo bangiga dhexe oo kale ka haynayo waxaa jira ilaalin joogta ah oo korjeyn kortoogjeyn joogta ah oo bangiga dhexe ku samayn doono sida uu imikaba ku sameeyo bangiyada kale marka qaababka loo ilaaliyo ee looga hortago khataraha ku imaan kara bunuugta ayaa iyagana loo ilaalinayaa waa taa aaminaada ay dadku haystaan
waayahy bal waxaad wax yar ka hadashaa marka sharciyada u yaala bankiyada hadday yihiin kuwa gudaha iyo kuwa caalamigaa ee aad kula socon doontaan si ay shuruucda u fuliyaan soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha sida gaarka ah farta loogu godo marka ay timaado isu gudbinta lacagaha marka bal ka hadal arrintaa iyo wixii xayndaaba ama shuruuceed u dhigteen
shuruucda u yaala dee dalkeenu waa kuwa lagu dhaqo iminkaba bunuugta waa noocyo badan yihiin laakiin bangiyada caalamiga ahina iyaguna waa ku qasban yihiin inay raacaan shuruucdeena waanay aqbaleen shuruudaha licenka lagu bixinaya ka mid tahay waa bangiyo iyaga laftoodu u baahan de inay haddii ilaalin waayaan shuruucda dhibi uga imaanayso oo dee uma badrheeri karaan iyaga hanti badan bay dalka gelinayaan waana qasab markaa inay raacaan wixii shuruuc inoo yaalla shuruucdu de way badan yihiin haddaad ka hadlayso sida lacagaha khataraha looga hortago shuruuc baa ka taalla oo aan lagu kor joogtaya warbixinaan bangiga dhexe ka qaata joogto ah oo muujinaya markaa sida ay uu socdo dhaqdhaqaaqa ganacsiga bangi kasta waxaa loogu tagaa waxa la yidhaaho lagu sameeyaa supervision ama ama imtixaanaad inta loogu tago lagu soo baadho bangiyadooda kuwa iminka jira iyo kuwa imanayaba iyadoo markaa laga hortegayo waxaasoo dhan loo sameynayo khatar timaada de waxay leeyihin nidaamo gaar oo shaqaalaha bangiga dhexe ku tababaran yihiin oo lagu ogaado wixii halis imaan karta iyo ka hortegeeda iyadoo la eegayo lacagaha sida ay u socdaan la cabirayo inay standardkii loogu talagalay ay yihiin nidaamka shaqooyinka bangigu u socda kuwaasuna markaa waxay sahlayaan ama ama fududeynayaan in laga hortago wixii khatar ah ee imaan kara hadday tahay khatar khasaare iyo hadday tahay khatar ku iman karta hantida dadku leeyahay iyo hadday tahay tii kale inay wax waliba sharci ku raacaan oo lacag waliba qaabka lacaga la isugu gudbiya ay noqdaan qaab sharci ah oo ka hortegaysa wixii aan sharciga waafaqsanayn